ummadda soomaaliyeed ee magaciiyo muuqayga garanaysa marka hore waan salaamaya salaamka bacdi musharaxnimada puntland ee musharaxa ka yahay morgan maxamed siciid kirsi morgan runtii ninkii ka naxayaa ka naxo waxaa weeye waa musharax puntland waa madaxweyne puntland waxayla tahay dee cabdiwelinu meesha iskaga dego aweye wixii hadda dee ka dambeeya waa macnaha kuma sii hadhin kursi dambe cabdiweli uu ku ceshado ama loogu celiyo ama si doorasho ka sii galo ummadda reersool sanaag cayn yaanu nahay yaanu ka tirsan nahay maamul goboleedka puntland mid walba annagu ah waxaanu dooranana oo kaliya laaba dooranana maxamed siciid kasi morgan inuu noqdo madaxweynaha puntland maanta oo isla markiisa lagu eego waxaanu leenahay war siiya morgan madaxweynuhu waa morgan madaxweyne ku taageerana haddaana gowlada saraysana aan kasoo jeedno shacweynaha ku sugayeen waana ku taageersannahay madaxweyne waxaa noqonaysa kii gowlada saraysana iyo caynba soo xareynahaa xuduuddana soo xidhahaa madaxweyne waxaan ku leenahay waxaa noqotaa kii keliya ee dastuurka puntland marba noqon kii dastuurka puntland musharaxiintu ay dhahaan gowlada saraysana waa soo xareynaa laakiin kii qaba doonaan tahay hambalyo weyn uga dirayaa jenaraal maxamed siciid xirsi morgan oo ah halgamaa weyn oo soomaalida caan ku ah doorashada u taagan yahay maamul goboleedka puntland waxaan filayaa inuu wax weyn ka bedelayo puntland waxna qabanayo wareerka iyo murugada hadda taaganna uu ka saarayo waxaan leeyahay hambalyo maxamed siciid xirsi morgan weliba hambalyo anugu waxaa ii dheer noolow baan ku leeyahay noolow meelaad joogtaba adigu agaa tago anigu waa dalxa bin cubaydullaahi waxaan halkan ku caddeynayaa waxaan soo dhoweynaynaa oo aan taageero u haynaa musharaxa maamul goboleedka puntland ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka maxamed siciid xirsi morgan aad baanu baanu usoo dhoweynaynaa in waxaan leenahay mudane welcom kusoo dhowow baan leenahay dhulkaaga hooyo waxaanu kaa suganaa isbeddel fara badan baa maagta lagaa sugayaa shacabkuna dhammaantii aad buu ku taageersan yahay waxaanu ku leenahay mudane welcom dirayaa maxamed xirsi morgan oo u sharaxan maamul goboleedka puntland ninkaas oo halgamaa ka soo ahaa iyo soomaaliya ninkaa hambalyo ayaa dadka reer laascaawood ay u hayaan dhammaantood waana taageersan yihiin inuu soo baxo wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi magacaygu waa xamar yuusuf cabdiyo ku nool magaalada laascaanood dhowaanahan waxaa la maqlaya inuu sharixi doono jenaraal morgan oo leeyahy wuxuu noqonayaa madaxweynaha puntland waanu soo dhoweynaynaa haddaan nahay shacabka laascaanood waayo waa mujaahid loo baahan yahay inuu ka soo muuqdo siyaasadda puntland oo la doonayo inuu soo celiyo midnimadii gobollada sooliya sanaag yacayn oo tobankii sano ugu dambeysay ku jiray gacanta cadug waxaanu leenahay mudane madaxweyne soo dhowow insha allah madaxweynead noqonaysaa insha allah waxaan rajaynaa inaad gacanta ku soo celiso soomaaliyeed iyo gacanta puntland gobolada sooli sanaag yacayn tobankii sane u dambeysay waxay magaalada laascaanood la kulantay dhibaatooyin badan ay ka mid yihiin nabadgelyo daro amni la'aan horumar la'aan iyadoo ay maalinba maalinta ka dambaysa ay kasii darayso dhinacyada amniga iyo waxbarashada iyo caafimaadku xagga nabadgelyada haddaan ka hadla waxaa dib usoo noqday aanooyinkii qabiilada taasoo ay ka dambayso somalilan raalli kama aha nabadgelyada laascanood waayo waxay doonaysaa somalilan in ay laascanood saa u haysato haddii dadka deegaanku heshiiyaan somalilan joogi mayso waxaan leenahay mudane madaxweyne soo noqo soo noqo soo noqo waan kusoo dhaweynaa haddii aan la yidhaahdo